waalxaaliyatu qariinada xaaliyadiihi hiya kownu shayi shayga oo noqda weeyaan xaalan xaalo noqda xaalan mid xaal ah oo degaya fii hayrihi hayrkii haddii shayguu shay kala dhex dego waxaa la yidhaahdaa marka ka wax degaya la magacaabo qariinadu waa xaaliya baa la yidhahda naxwu fa fii raxmati illaahi ilaahay naxariistiisa dhexdeeda ayay hum iyagu fiihaa khaaliduun ku waarayaan haddaba kelmaddaa fii raxmati illaah la yidhi ilaahay naxariistiisa ayaa la yidhi fii raxmati illahi ilaahay naxariistiise waa jannada waxa lagu waarayaa jannadaasi waa maxal waana kay mu'miniintu gelayaan shayga xaalliga ee jannada ku soo degaana waa raxmadda xaalligii raxmadda ahaabaa la magacaabay maxalkeegii janno ahaa baana looga jeedaa fa fii raxmat illaahi ilaahay jannadiisa ayay hum fiihaa ku khaaliduun ku waarayaan almuraadu min alraxma waxaa looga jeedaa lafdiga raxmaihi aljannatu janno weeyaan allatii jannada oo taxullu fiihaa ay ku soo degayso alraxmatu raxmaddu ay ku soo degayso haddaba fa raxmatun lafdiga raxmiihi majaasun mursalun waa majaas mursala calaaqatuhu calaaqadiisuna alxaaliyatu xaaliye weeyaan wa midluhu waxaa kaa hore lamida fulaanu ninka fulaanihi jaalisun wuu fadhiyaa fii suruurin farxad dhexdeed fii suruur tusaalahan ayaa isna lamida haddaba jaalisun fii suruur kolkaynu nidhaahno suruurku ma meel la fadhiistaa waa maya laakiin suruurku waa xaalli oo wuu soo degaa wuxuuna ku soo degayaa ruuxa ayuu ku soo degayaa farxaddu kolkaa fulaanun jaalisun fii suruur kolka la leeyahay ereygaa suruur ah ayaa lafdarkiisuba majaasa waayo lama fadhiisan karo dee suruurka lama fadhiisan karo kaas waynu odhanaynaa ka shan iyo tobnaad aniga kitaabkaygan iyo dabcaddaydani nooca ay qorayso waa kan hore cagsigii iminka xaaliyo oo shayga xaaliga ah qaacidaynu soo marnay ma ogeydin qaacidadan maalinkai idin lahaa iska xiftiya lianna alcalaaqata tuctabaru min jihati almacna almanquuli canhu qaacidadaa bog boggaa hore ku taalla waraaqda hore lianna alcalaaqata tuctabar min jihati almacna almanquuli canhu alqaacidadaa ma hayseen qaacidadaasi waa qaacide muhime ah ninka fahmaana aada u garanaya muhimaddeeda waayo iminka xaaliyaynu tii hore nidhi tanna waa maxaliyo maxay ku kala duwan yihiin lafdiga kolba manquuli canhugaa la eegayaa haddii xaaliga magaciisa la adeegsanayo calaaqadu maxay noqonaysaa dee magacan la adeegsanayay noqonaysaa ayaa la naqlinayo kolkaa xaaliyo haddii maxalka magaciisa la adeegsanayo xaali loo adeegsanayana calaaqadu maxay noqonaysaa maxaliyo magacan la adeegsanayo kolba lianna alcalaaqata tuctabaru min jihati almacna almanquuli canhu baynu nidhi waalmaxaliyatu maxaliyada weeyaan calaaqada shan iyo tobnaad hiya maxaliyadu kownu shayi shayga oo noqda weeyaan yaxullu fiihi dhexdiisa miduu soo degayo hayruhu kayrkii maxaliyadu waa calaaqada oo calaaqada maxaliyadiihi waa kownu shayi yaxullu fiihi hayruhu shayga oo noqda si kayrkii isaga uu dhexdiisa ugu soo dhex dhacayo ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisaba weeyaan falyadcu haw yeedho naadiyahu fagaarihiisa ereyga naadi'ihi meesha la fadhiisto weeyaan ee layskugu baano ayaa naadi la yidhaahdaa ilaahay wuxuu yidhi gaalkii markuu la hadlayey falyadcu naadiyah ha u yeedho haddaba fagaaraha fagaara ma u yeedhanaya iminka waa maxal fagaaruhu saw maaha xaalliguna waa ayo waa asxaabtiisii saw maaha iyo asdiqadiisii ayay fagaaraha ku kulmi jireen raggii fagaaraha fadhiisan jiray u yeedho in la yidhaah bay ahayd kolkaasaa fagaarihii u yeedho la yidhi haddaba falyadcu naadiyah kolkaynu nidha waa ahla naadiyah fagaarihiisa dadkii joogayey kolkaa iminka maxaa la magacaabay magacan naadigu ma maxalkiiba mise waa xaalligii waa maxalkii calaaqada maxalliyaynu odhanaynaa tii horena xaalli buu ahaayo xaaliyaynu lahayn ay ahla naadiya wa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisaoo kaleba weeyaan subxaanahu wa tacaala ilaahay muxuu yidhi yaquuluuna biafwaahihim afka ayay ka leeyihiin yaquuluuna biafwaahihim afka ayay ka leeyihiin waalqawlu bilalsina qowlku carabka ayuu ka dhacaabuu ku leeyahay kolkaa calaaqadani waa maxaliya iyaduna kolkaa yaquuluuna biafwaahihim kolka la leeyahay afkii waxay hadalkaa ka soo saareen afkooga afkay ka yidhahdeen kolka la yidhaah eeg dee qawlka ma afkaa laga yidhaah mise carabkaa laga yidhaah carabkaa laga yidhaah laakiin carabkani waa xaaliya halku dhex degaa afka kolkaa afkii baa la magacaabay waa waa maxal afkii maxaana looga jeedaa biafwaahihimta bialsinatihim saw maaha yaquuluuna bialsinatihim carab waayo aayaddan aayaad kaloo caddaynayaa jira oo yaquuluuna bialsinatihim ah yaquuluuna bial ya yaquuluuna bialsinatihim maa laysa fii quluubihim yaquuluuna biafwaahihim culimada balaaqada rag badan baa manhajkan manaahijtan sacuudiga oo kale raggan soo saara ayaan iyagu qabin qawlkan iminka aan leenahay maxaliyanimada waayo waxay qabaan wax kale sheeg sheegayaan oo jus-i iyo kuliyadii bay dib ugu celinayaan oo waxay ku odhanayaan waa kuliya bay ku odhanayaan oo kulligii iyo afaa la cibaareeyo juski iyo carabaa looga jeedaa kelmaddaas anuu horaan ugu diiday laakiin kitaabkani toos buu ii waafaqay waxaan jeclaa dooq ahaan baan anu odhan jiray marley ma aha maal kuliye iyo jusiye waa maxaliye in la yidhaahdo yaquuluuna waxay odhanayaan biafwaahihim ay ka odhanayaan waxa dambe walqawluna bilalsina ka lix iyo tobnaad walbedeliya calaaqadu bedeliyay noqotaa hiya iyadu kownu shay shaygoo noqdo weeyaan bedelan can shayin aakhara shay kale inuu bedel ka noqdo weeyaan shayganoo shay kale bedel ka ah tusaaluhu waa maxay waa ka qawlihi tacaala ilaahay qowlkiisoo kaleba weeyaan fa idaa qadaytum asalaata salaada markaad gudatiin qadaa baa la yidhi aad qadaysiin qadaha maxaa la odhan jiray kolkay salaaddu kaa baxdo soo maaha ma qadihii baa iminka loo jeedaa may waa majaasoo bimacnaa addaa baa loo jeedaa addaytum asalaa oo qadihii maxaa addaa adde loogu bixiyey fa idaa qadaytum bimacnaa adaytum maxaa qadihii adde loogu itlaaqay waa calaa sabiili lbedeliya waayo qadaha ayaa bedel ka noqda maxay addaha ayuu bedel ka noqdaa calaaqadaasi kolkaa bedeliya la odhanaya walbedeliya weeyaan hiya bedeliyadu kownu shayi shaygoo noqda bedelan mid bedel ka ah can shayin shay bedel ka ah aakharo kale ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisao kaleba weeyaan fa idaa qadaytum asalaata salaada markaad gudatiin walmuraad waxaa loo jeedaa aladaa baa looga jeedaa bedeliyaynu nidhiyo mubdeliyaduna waa lamidun walmubdeliyatu weeyaan mubdeliyo iminka bedeliyaynu lahaynoo ka bedelkaa baynu magacawnay oo maxay ah qade qadaha bedel ahaa haddaynu addaha magacawno oo addaha aynu qade uga jeednana mubdeliyay noqonaysaa walmubdeliya weeyaan hiya mubdeliyadu kownu shayi shaygoo noqdo weeyaan mubdelan minhu mid laga bedelanayo shay-un aakhara shay kale naxu akaltu dama zaydin zayd dhiiggiisii baan cunay akaltu dama zaydin kolkaa tidhaa dee dhiigga laftarkiisa miyaa la cunaa waa maya laakiin dhiiggan shay baa eeg laga bedel qaataa oo waa mubdeliyo shayga laga bedel qaataa waa xoola sow maahayn marka ninka la dilo sow xoola lagama qaato xoolihiisii baan cunay bay ka dhigan tahay akaltu dama zaydin war dhiiggii hebeli misaad ka qaadatay baa lagu odhanaya oo dhiigga ma miyaa la kala shushubtay waa xoolihiisii baa loo jeedaa waa majaas calaaqaduna waa mubdeliyo wixii bedelka ka ahaa ee laga bedelay idhi haweeye akaltu dama zaydin ay diyatahu diyadiisii wey oo fadamu majaazun mursal weeyaan calaaqatuhuna almubdeliya weeyaan lianna dama damku mubdelun can diya wuxuu laga bedel qaataa maxay xagga diyadii ayuu dee mubdel ka noqonaya ka sideed iyo tobnaad walmujaawara waa mujaawarada labada shay oo jaarooba iyo kownu shay shaygoo noqdo weeyaan mujaawiran mid la jaar a lishayin aakhara shay kale naxu kallamtu ljidaara walcaamuuda waxaan la hadlay gidaarkaa baan la hadliyo tiirkaa tiirkaasaan la hadlaya kolkaad kallamtu ljidaara tidhaa jidaar gidaar baan la hadlay dee gidaarka miyaad la hadli waa maya cid ag fadhida ayaad ujeedaa tiirkaasaan la hadlay nin ku tiirsan baad ujeedaa kolkaa waa mujaawaro calaaqada ka dhaxaysa waa maxay mujaawarun baa ka dhaxaysa jaarun bay yihiin kallamtu ljidaara jidaarka waan la hadlay walcaamuuda tiirkiina waan la hadlay ay iljaalisa bijiwaarihima kii agtooda fadhiyey filjidaar iyo walcaamuud majaazaani weeyaan mursalaan calaaqatuhumana almujaawara ka sagaal iyo tobnaad watacaluqu lishtiqaaqi tacaluqu lishtiqaaqi wax la yidhaha weeye hadday labada kelmadood xagga ishtiqaaqa un xidhiidh ka leeyihiin ka warran ishtiqaaqa waa la garanaya farcashadii labada kelmadood la kala farcday unbay xidhiidh ka leeyihiin kolkaa waa calaaqa meeshaa taalla calaaqadaasina waxay noqonaysaa tacaluqu lishtiqaaqi huwa tacaluqu lishtiqaaqigu kownu siiqati kownu siiqatin siiqo iqaamatu siiqatin siiqo oo la dhigo weeyaan maqaama ukhraa mid kale meesheeda siiqa ayaa la dhigaya siiqo kale meesheeda wadalika kaasi ka ilaaqi lmaster masterka ayaa la ilaaqaya cala almafcuul ismi mafcuul baa lagu ilaaqaya master inta la cibaareeyo min tacbiiri ilmaster wa iraadati ismi lmafcuul ma maqli jirnay waa tii laftarkeega wa fii qowlihi tacaala ayoo kale sunca allahi aladii atqana kula shay sunca allah ilaahay sancadiisa aladii allaha oo atqana sugay kula shayin shay kasta suncadu waa mastere maxaa looga jeedaa masnuuc kii la sameeyey baa looga jeedaa shaygan ilaahay baa sameeyey waxa ka mid a faarunii maada khalaqa aladiina min hada khalqullah haadaa kani khalqullah waa ilaahay abuurkiisa abuurka maad arki kartaa haadaa khalqi kolkaa tidha waa abuur kolkaa tidha abuurku waa macno caqligaa garanaya laakiin waxaa la arkaa abuurka maahee ka la abuuray baa la arkaa saw ka la abuuray lama arko haddaba haadaa khalqullah kani waa abuurki ilahay kolkaa tidha dee abuur arki maysida masterkan maxaa looga jeedaa kii la abuur makhluuq baa looga jeedaa haadaa khalqullahi ilaahay kuu abuuray weeyaan kani ee fa arunii itusiya maada khalaqa aladiina min duuni halkaasi waa kanaynu hayno tacalluq ishtiqaaqan weeyaan كإطلاق المصدر على المفعول في قوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء أي مصنوعة صنع مصنوع بل وجه وكإطلاق الفاعل إيه، هل كان فاعلون إن ليه كإطلاق اسم الفاعل ويان مساس يدين قرية هل كان اسم مفعول ما يدين قرية labada meeloodba waa waa saasaa loo baahnaa kolkaa buugii wax yaran wax ku calaamadin jiraan ku calaamadin doonaa wa ka idlaaq ismi alfaacil ismiga faacil idlaaqidiisa weeyaan cala almasdar lagu idlaaqayo fii qowlihi tacaala laysa liwaqcatihaa dhiciddeeda uma aha kaadibatun wax beenihi dhiciddeeda beeni kuma jirto qiyaamada dhiciddeeda beeni beentu miyayna master ahayn waa master soo ma ahayn kaadibatun beentu ereygan kaadibihina ma kidbi buu ahaa kidbigaa been ahaaye kaadibu waa ismi faacil soo maaha ismigii faacil baa la magacaabay master baana looga jeedaa mufasiriintu laba qowl bay ku leeyihiin aayaddan sharxeega laysa liwaqcatihaa kaadibatun qiyaamada dhiciddeeda naf beeninaysaa ma jirto ayay qola qabaan oo waaba ismigii faacil oo majaasba kuma jiro kolkaa naf beeninaysaa oo dee waa ismi faacil qolana waxay qabaan qiyaamada dhiciddeeda wax beenihi kuma jirto oo been kolkaa tidhaa waa master oo ereygan kaadibih isagoo ismi faacil ah inta ismi faacil la magacaabayba master looga jeedaa wa ka ilaaq ismi alfaacil ismiga faacil idlaaqidiisaba weeyaan cala ismi lmafcuul lagu idlaaqayo fii qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa laa caasima alyawma mid maanta laga badbaadinayaa ma jiro min amri illaahi ilaahay amarkiisa laa caasima alyawm caasim ma badbaadiyaad moodaysaa mid maanta wax badbaadinayaa ma jiro miyaadan odhanan kartaaba caasim iminka badbaadiyuu ahaa oo magaalada caasimad waxa loogu bixiyey caasimad waa dee daabiyadaha kabad- ka ayay ayay badbaadisaa inta badanoo caasimaddu waxaan daabiyadu oolin ayaa iyada laga helaa hadday abaari timaado saasaa caasimadda loogu bixiyey kolkaa caasimku waa ka wax ilaalinaya weeyaan haddaba laa caasima kolkaa tidhaa maanta mid wax ilaalinayaa ma jiro ilaahay amarkiisa ka ilaalin karaa saa maaha macnuhu maanta mid ilaahay amarkiisa laga ilaalinayaa weeyaan oo caasimkani waa ismi faacile maxaa looga jeedaa ismi ismi mafcuula macsuuma kii la ilaalinayaa looga jeedaa laa caasima alyawma maanta mid la ilaalinayaa ma jiro min amri illaahi ilaahay amarkiisa laga ilaalinaya dee inta dambe ee soo socotana hala raaciyo ay laa macsuuma wa ka ilaaq ismi lmafcuul ismiga mafcuul idlaaqiisaba weeyaan cala ismi alfaacil lagu idlaaqayo fii qowlihi tacaala xijaaban mastuuran xijaaban xijaab mastuuran la asturay xijaabka miyaa la asturaa mise isagaa wax astura xijaabka miyaa la asturaa mise isagaaba wax astura ereygan mastuurihi waa ismi mafcuul oo waxa la asturaa la odhan jiray maxaana looga jeedaa iminka ismi faaciloo saatira xijaab wax asturaya ayay ka dhigan tahay saatir baa looga jeeda ay saatira waalqariinatu qariinada calaa majaaziyati maa taqadama waxaa inoo soo hormaray inay majaaz tahay deliilka aynu u haynaa hiya dikru maa shay sheegiddii weeyaan yumna yamnacu diidaya iraadat almacna alasli macnaha asligaa in loo jeedo qariinaa meesha taalo mar kaste qariinaduna waxa weeyaan dikru maa yamnacu iraadat almacna alasli macnihii asalka ahaa in loo jeedo wax diidaya ayaa meel kasta yaalla buu ku leeyahay taasumaad ku garanaysaa namuudajkaa bal haddaan eegno
أظلمسك أرجو منك نصرا على العدا وآمول عزا يخضب البيض بالدم ويوما يغيظ الحاسدين وحالتان أقيم الشقا فيها مقام التنعم
wadaragtaa soo maahayn waxaan u malaynayaa waa mutanabi soo mutanabi maahay ninkii gabaygan lahaa markii uu tegey misr markuu tegey sayfudawlo kii oo ka cadhooday buu misr ku baxsaday markaasuu kafuralshiid ninkii la odhan jiray buu gabay halkaa uga tiriyey gabaygiisa waxaa kamid ahaa abalmiski waa kafuralshiida ma garanaysaa ikshiid abalmiski buu yihi ninkii abalmiski la odhan jirayo arjuu minka waxaan maanta kaa rabaa nasran cala alcida inaad cadowgayga rididood iga gargaartid waamulu waxaa kaloon kaa rajaynayaa cizan cizi oo yakhdibu lbiida taacad ku dharoobaya bidami dhiig seef khatara oo isla kay garab taagtood cadowgaygaga ridana waan kaa rabaa buu yidhi wa yowman maalinna waan kaa filanayaa buu yidhi yakiidu ka cadhaysiinaya alxaasidiina kuwii ixastayey bimacnaa maalina si fiican inay sharfiso oo xaasid xaasidiintu markay arkaan qaabkaad ii sharfinaysay ay la cadhoodaan wa xaalatanna waan kaa rabaayo uqiim waan ku nagaado ashaqa ayaan darrida fiihaa muqaamatana cumi uqiimu aan ku nagaado ashaqa ayaan darrida oo fiihaa maalinta dhexdeeda ah muqaama tanacum nimcaysiga meesheeda waxaa kaloon kaa rabaa buu leeyahay maalinoo intaad iskaga garab taagto acdaada markaan helo aad cadowga iiga hiilisid oo shaqaawada iyo ayaan darida meesha ka dhacaysa iyo raggaa seeftu ay jaraysaa aniga nimca ay ii noqoto waayo waa cadowgaygiioo dhimanaya maogtahay dee waa cadowgi waad ku farxaysaa soo maahayn waad aragtaa halkaa majaasaad baa ku jira waa yakdibu lbida bidami isagaa ku taxliilinaya hataa halku qaabkuu ku jiro iyo qariinadiisii iyo noociisii wixii oo dhan buu kuu taqriirinaya wa yawman yagiidu alxaasidiin maalin xaasidiinta ka cadhaysiinaya isna halkaana majaas baa ku jira qaabkuu ku jiran isagaa ku taxliilinaya وهكذا الإجابة سقابة تحليلية إلي لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم مجاز بكتر عاصمك سقابة تحليلنا ذهبنا إلى حديقة غناء باريرو هيسي سانو تقني غناء مجاز بكتر بنى إسماعيل إسماعيل وحدث كثيرا وحبذنا من المدارس بمصر بنى إسماعيل واستضمنا هانشري انجنيرنا ما هين قيمت اسمها قابل سنة وحبور السنة ولا لي مجاز بكتر تكاد عطاياه يجن جنونها إذا لم يعوذها برقية طالب تكاد وحي بسيقة عداياه وحن بحين يجن جنونها إني والتب كلية وحبحين إن لوالو أما أي والتو والذي إني والتو أي أدود هيبو كلية يجن جنونها والذي هو إني والتو وحبحين تاني ويبا والن أيو ليه نكن وحن بحين يا وحكبضان وي والن دونتا وحبحين تلفتر كيغا والن أيسا مجاسمون كجري muxuu raaciyey idaa lam yucawidhaa biruqyati aalibin haddii aan mucawado la siin oon la magan gelinin oon ilaahay magangeliyo loo weydiinin biruqyati aalibin welibana ku miskiina haddaan la odhanin war balkaalayoo maanta wax ku tuf waxbixintan haddaan la odhan u ducee yaynan waalanine way waalanaysaa bu yidhi waxbixintii inuu majaas ku jiro waad aragtaa waayo waxbixin waalatay miyaad miyaad adugu aragtayba الرحيم المبحث الثالث في المجاز المفرد بالاستعاره majaas kii majaasulmufradka ahaa ee welibana majaasul-isticaaraha ahaa ayuu doonayaa inuu inoo tilmaamo ama uu wax inooga sheego tacriifu listicaara isticaarada tacriifkeegiiyo tilmaanteeda ayuu doonayaa inuu inoo bayaamiyo tilmaantii isticaaradu ay lahayd alisticaaratu isticaaradu fi lugati xagga luqa ahaan min qowlihim hadalkooga ayay ka ahaatay istacaara almaala maalkii buu caariyeystay idaa dalabahu markuu dalbo caariyatan isagoo caariye caariye ahaan markuu u qaato ayaa la yidhahdaa isticaara wa fi istilaaxi lbayaaniyiina nimanka bayaanka ka shaqeeya istilaaxoogana hiya iyadu isticaaru lafdi lafdigoo la caariyeysto weeyaan fii gayri maa wadica lahu wixii loo dejiyey waxaan ahayn loo caariyeysto licalaaqati lmushaabahati calaaqada mushaabahada ada aawadeedna loogu caariyeysto oo calaaqadaasi bayna almacnaa macnaha beynkooga ahaanaysa almanquuli canhu ee xaggiisa wax laga soo naqlinayo iyo walmacnaa macnaha almustacmali fiihi iminka loo isticmaalayo maca qariinatin qariino maceed welibana la caariyeysto saarifatin saarifaha oo diideysa can iraadati almacna alasliyi macnihii asliga ahaa in loo jeedi karo qariino diideysaana waa inay meesha taal walisticaaratu isticaaradu laysat maaha ilaa tashbiihan tashbiih mukhtasaran lasoo koobsaday mooye wax kale oo mushabihii iyo mushabahunbihiga mid baa la xadfi wajushabihi iyo adatu tashbiihiina waa la xadfayaa waa tashbiihi oo mukhtasara un laakinahaa iyada ayaa ablaqu minhu tashbiiha ka balaaqo badan ka qawlika hadalkaagaba weeyaan ra-aytu asadan libaax baan arkay fi lmadrasati madrasadii iyo mayskuulkii baan ku arkay fa aslu hadihi alisticaarati isticaarada asalkeegu wuxuu ahaa ra'aytu rajulan nin baan arkay shujaacan geesiya kalasadi libaaxa oo kale ah fi lmadrasati baan ku arkay fa xadafta waxaad xadaftay almushabaha mushabihi rajulan hadda weeyaane walaadaatana waad xadaftay alkaafa weeyaane wawaja shabahna waad xadaftay ashajaacata weeyaane waalxaqtahu waxaad gelisay biqariinati almadrasa qariinadii madrasada ahayd biqariinatin ayaad gelisay oo almadrasa ah qariinada madrasada ah ayaad gelisay litadulla inay ku tusiso calaa anaka adigu turiidu inaad ujeedo bilasadi asadka shujaacan inaad uga jeedo nin geesiya intaa inaad uga jeedo unbu inbay muhiimadu tahay wa arkaanu listicaarati isticaarada arkaanteedu halaatatun saddex weeyaan kow mustacaaru minhu ka xaggiisa wax laga caariyeysanayo waa huwa almushabahu bihi markii baabkan isticaarada la joogana mustacaaru minhu baa loo yaqaan markii tashbiiha la joogayna mushabahu bihi buu ahaa laba mustacaaru lahu ka loo caariyeystay wax wa huwa almushabbah buu ahaaye wa yuqaalu lahumaa labadoodaa waxaa la yidhaahdaa aarafaani arafaanu listicaara haddaad maqasho waa mustacaaru minhuga iyo mustacaaru lahuga iyo wa mustacaar weeyaan ka saddexe waa lafdiga hadda mustacaar wa huwa lafdu lafdiga weeyaan almanquulu la rarayo lafdigaad soo qaadatay baa mustacaar la yidhahdaa walaabudda waxaa lagama maarmaana fiihaa isticaarada dhexdeeda min cadami dikri weji shabah wejushabaha sheegiddiisani idiisu li'idaasi waa lagama maarmaan marnaba inaan wejushabax la sheegin walaa adaatu tashbiihi adaatu tashbiiha inaan la sheeginna waa lagama maarmaan bal e walaabudda aydan waxaa kaloo lagama maarmaana min tanaasi tashbiihi tashbiiha in lais-ilowsiiyaana waa lagama maarmaan tashbiihii in lais-ilowsiiyo ayaa iyaduna lagama maarmaana alladii tashbiiha oo min ajlihi dartii waqacat alisticaaratu isticaaradu ay u- ay u unkantay ama ay u samaysantay faqad oo keliya maca dicaa'i ana almushabbaha kiyo welibana la sheeganayo inuu mushabbuhu caynulmushabbahi bihi mushabbahu bihiga laftiisa yahay aw idicaa'i ana almushabbaha iyo inuu mushabbuh yahay iyadoo la sheeganayo fardun fardi oo min afraadi almushabbahi bihi mushabbahu bihiga afraadiisa ka tirsan mushabbahu bihigii alkuliyi kuliyiga ahaa mushabbahu bihigu waa kuliyi suu kuliyi u noqonaya bian yakuuna isma jinsin inuu ismu jinsi yahay weeyaan aw calama jinsin ama calamuljinsi kolkaasuu kuliyi noqonayaaye walaa tataata alisticaaratu isticaaradu marnaba kama imanayso fi lcalami shaksi calamu shaksi magacayagan isticaaro ka dhig lagu odhan maayo waa licadami imkaani dukhuuli shayin shay geliddiisa liidi ee suurtogelkiisa liidiisa weeyaan fi lxaqiiqati shaksiyati xaqiiqada shaksiyada uu galayo isticaaradu kuliyi ayay ku qaydan tahay kuliyi min afraadi lmushabahi bihi alkuliyi calamu shaksigu ma kuliyi ba iminka aniga maxamed baa la yidhaha intiinan oo dhanba ma- ma- maxamed baa laydin wada yidhaah laakiin rajul oo kale waa suurtagal oo intan o dhani waa wada rajul waa kuliyi lianna nafsa tasawur اljuز'iyi juز'iyiga tasawurkiisa naftiisa ayaa yamnacu diidaya min tasawur sharikati wadaagsiga tasawurkooga fiihi dhexdiisa laga wadaagsado shaygan markii juز'iyi ahaan loo dejiyo dee tasawurkaa aad juز'iyi ahaan u fahmaysa ayaaba kasoo hor jeeda in inuu noqdo shay mushtaraga ani maxamed ahaan markii lai dejiyey muxuu kasoo hor jeedaa inaad ila wadaagsan kartiin waayo dee waa shaksi baynu ka dhignay shaksi ka dhigiddana ka soo horjeeda shir- shur- shur- shurakadii ilaa idaa afaada alcalamu kolkuu calamku faa'iidaynayo ashaksiyu ee shaksiihi wasfan bihi sifo markuu faa'iidaynayo mooyaane yasixu waxaa iska asaxaya markaa ictibaaruhu in wasfiga la eego kuliyan kuliyi ahaan haddii calamkan uu sifo faa'iidaynayo sifadaasaa loo eegi karaa maxay kuliyi baa laga laga dhigi karaa oo fatajuuzu waxa bannaan isticaaratuhu markaa in la caariyeystaa way iska bannaan tahay ka tadamuni xaatim waa magaca xaatimihi dimnisiga uu dimnisaday liljuudi deeq iminka xaatim nin buu ahaa oo waa calamu shaksi laakiin markii uu dee wax deeq la yidhaah dhin dimnistay ayay sifadii noqotay waxaan la kala lahayn deeqda nin kastoo deeqsiyaa loo caariyeysanaya wa qusin qus ibnu saacide weeyaan qus ibnu saacida ninkii la odhan jiray waynu soo dhiganay soo maahayn iyo waa qusin qus oo kale weeyaan muxuu dimnistay lilfasaaxa waa ninkii fasiixa ahaa fa yuqaalu waxaa la odhanayaa ra'aytu xaatiman xaatim baan arkay waa nin deeqsiye markaad aragto waa qusa nin de qusa qusi baan maanta arkay qusi waa nin fasaaxo badan markaad aragtaa qusi ibnu saacida aad xusuusanaysaa bidacwa kuliyati xaatimin xaatim inuu kulli yahay ayaa la sheeganaya iyo wa qusinba wa dukhuulu lmushabahi mushabahu inuu soo galayo fii jindi ljawa fii ji- fii jinsi ljawaad jinsiga deeqsinimada ee j- fii jinsi ljawaad ninkan deeqsigaa jinsigiisa iyo walfasiix ninkan fasaaxada le jinsigiisa walilisticaarati isticaarada waxa uu ah ajmalu waqcin dhigid dhicid ta ugu quruxda badan fi lkitaabati xagga xagga kitaabada alla marka la qorayo macaana buu ku leeyahay isticaaradu qalinka u macaana walilisticaarati isticaarada waxa uu ah ajmalu waqcin dhicid ta ugu macaan fi lkitaabati xagga kitaabada liannahaa iyadu tujda alkalaama kalaamka waxay huwinaysaa quwatan awood wa taksuuhu waxay u biirinaysaa ama ay huwinaysaa xusnan qurux iyo wa rawnaqan iftiin wa fiiha isticaarada ayaa tuhaaru lahwaa jacaylka lagu kiciya iyo wal ixsaasaad dareemaad dareen dareennada oo dhan mar alla markaad is- aad isticaaro aragto dareenkaagaa kacaya buu ku leeyahay almabxath araabic mabxaskii raabica ahaa ee afraad ayuu doonayaa sheekhu inuu inoo bayaamiyo mabxath araabic almabxath araabic mabxaskii afraad fii taqsiimi alisticaarati isticaarada qaybinteeda ayuu ku saabsan yahay biictibaari maa yudkaru waxa la sheegayo markaynu eegno min adarafayni labada daraf laga sheegayo isticaara kolkay meesha taal maan marna mushabaha la sheegin marna mushabahun bihiga haddii mushabaha la sheego mushabahun bihigu xadfan yahay maxay isticaaradu noqonaysaa makniya haddii mushabahun bihigu sheegan yahayna maxay noqonaysaa mas- tasriixiya haakada dee kitaabkii yaraa ee samarqandigii baynu si fiican ugu aragnay idaa dukira marka la sheego fi lkalaami kalaamka dhexdiisa lafdulmushabahi bihi mushabahu bihiga lafdigiisa faqad oo keliya falisticaaratu faisticaaratun isticaaradu tasriixiyatun oo musaraxatun isticaarada tasriixiya la yidhaah ama musaraxo waa goorma marka mushabahu biigunu sheegan yahay naxwo faamtarad lu'lu'an min narjisin wasaqad wardan wacadat cala alcunnaabi bilbaradi shaacir baasaa yidhi faamtarad waxay da'siisay lu'lu'an ilmo ayay da'siisay min narjisin ilbay ka da'siisay wasaqad waxay qoysay wardan dhaban bay qoysay wacaddad waxay qaniinsiisay cala alcunnaabi xubnihii bay qaniintay bilberedi ilkihii bay ku qaniintay yaay waxaasi waa waa waxaynaan arag sow ma ahayn waxaynaan arag weeyaan lu'lu'a sow ma garanaysiin dee isticaaraa ku jirtaa waayo yaa mushabbaha damco ilmadii baa mushabbaha yaa mushabbahun bihiya lu'lu yaa la xadfay musha- mushabbihii damciga ahaa yaa la sheegay mushabbahun bihigii lu'lu ahaa lu'lu'ii baa sheegan markii mushabbahun bihigan lu'lu'a la sheegay maxaa looga jeedaa laakiin ilmaa looga jeedaa dee faamdarad waxay daasiisay lu'lu'an ilmay daasiisay min narjisin narjisku waa geed yaroo laysku daweeyo weeyaan oo dawo badan narjis xaggii wax dawo badan xaggiisa ayay ay ay ayuu lu'lu'ani ka imanayaa buu ku yidhi ilmada xaggay ka da'daa isha saw maaha kolka yaa mushabbaha imikana cayn baa mushabbaha yaa mushabbahun bihiya narjis yaa la xadfay cayntii baa la xadfay mushabbahun bihigii narjis ahaa un baa la sheegay narjiskana maxaa looga jeedaa imika loo caariyeystay dee waa isticaare indhehee faamtarad lu'lu'an ilmay da'day min narjisin ilbayna ka da'day wasaqad waxay waraabisay wardan ilmadu iyay xaggay qoysaa kolkaa kolka ilmadu dareerta halkay qoydaa dhabanka saw maaha dhabankii baa qoya kolkaa yaa mushabbaha dhaban yaa mushabbahun bihiya ubaxii yaraa ee roobku qoyn jiray wardigii yaraa ee ubaxa ahaa wardigii baa mushabbahun bihiya kolkaa yaa la xadfay mushabbihii baa la xadfay dhaban ahaa khuduudii baa la xadfay yaa la sheegay mushabbihii baa la- mushabbahun bihigii wardiga ahaa wardiganoo bimacnaa khad ah kolkaa wasaqad waxay qoysay wardan dhaban bay qoysay kadibna inantaasi way warwaraysaa ee moog tahay ruuxu markuu murugoonayo muna xubnihiisu cunay fartuu dhexda ka cunaya maan la odhan wacaddad waxay qan- waxay qaniintay cala alcunnaabi kuushii yaryarayd bay qaniintay ninku markuu warwarayo makuul buu qaniinaa mise faraha waa xubnaheegii cala alcunnaab kolkaa yaa mushabbaha anaamishii yaa mushabbahun bihiya cunnaab kolkaa mushabbihii anaamil ahaa baa la xadfo mushabbahun bihigii cunnaabaa sheeganoo anaamil looga jeedo maxaa lagu qaniinaa ba'du waa aale qatactu bisikiin saw maahayn marka haddaba cadli aad samaysayd wax qaniinto maxaad ku qaniintaa ilkaha saw maaha kolkaa bilbered buu yidhi ayaa ayay ku qaniintay welimana bered bered bay ku qaniintay kolkaa beredkani waa ilkihii kolkaa waxaa mushabbah ahaa ilko beredna mushabbahun bihi xagguu kaga tashbiihinaya ma garanaysaa dhagaxan yare dee roobka la daa aad buu u cadcad yahay saw maaha u qurux badan yahay xaggaa quruxda weeyaano waxa weeye ilka yar yar oo aad u qurux badan ay ka dhigan tahay haddaan sidii horun ku dhaafi lahaayo inaan taxleelinin waad yaabi lahaydeen faamdarad way da'day lu'lu'an ilmay da'day min narjisin indhay ka da'day wasaqad waxay qoysay wardan dhaban bay qoysay wacaddad way qaniintay cala alcunnaabi xubnihii bilberadi ilkihii bay ku qaniintay faqad istacaara wuxuu caariyo qaatay allu'lu'a waalnarjisa waalwarda waalcunnaaba waalbarada intaaba isticaara ku jirta lidumuuc waalcuyuun waalkhuduud waalanaamil waalasnaan intaasuu kala caariyo qaatay muna si fiican idinku taxliilinin waidaa dukira haddaba isticaaradaasi waa maxay markaa waa tasriixiyo waidaa dukira fi lkalaam haddii kalaamka dhexdiisa lagu xuso lafdu lmushabbah mushabbaha lafdigiisa faqad oo keliya waxudifa fiihi lmushabbahu bihi mushabbahun bihigana meesha laga saaro oo la xadfo wa ushiira ilayhi la- fartana lag- laguna ishaaro bidikri laazimihi laazimkiisa sheegiddiisa almusamaa waxa lagu bidikri laazimihi laazimkiisa sheegiddiisa almusamaa ee lagu magacaabayo buu ku leeyahay takhyiilan takhyiil lagu magacaabayo wuxuu ku yidhi waidaa dukira fi lkalaami kalaamka dhexdiisa haddii la xuso lafdulmushabbahi faqad oo keliya waxudifa fiihi dhexdiisa laga xadfo almushabbahu bihi wa ushiira ilayhi farta lagu fiiqo bidikri laazimihi laazimkiisa in la sheego almusamaa ee hadda lagu magacaabo takhyiilan laazimka maan takhyiil loodhan jirin takhyiil baa loodhan jiray faisticaaratun makniyatun waa isticaaro makniye ah aw bilkinaaya ama isticaaro kinaa'iye ah ka qowlihi shaacirka qowlkiisiiba weeyaan
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع وعينيديسي أبي ذؤيب سو ماهين عينية أبي ذؤيب ويان ننكاسي waa nin cajiiba sidaynu hore u sheegnay cayniyatu abi du'ayb baa la yidhaahdaayo waa inankii ka dhintay buu u tiriyey waida almaniyatu markay geeridu anshabad ay ku dhajiso adfaarahaa cidiyaheega alfayta waxaad ku ogaanaysaa kulla tamiimatin qardhaas kaste laa tanfacu inayna waxba taraynin qardhaas alla qardhaas wax taraysaa ma jirto buu ku leey geeridu hadday ciddiyaha ku saarto ma qardhaas baa kaa difaaci waa maya waida almaniyatu anshabat adfaaraha alfayta kulla tamiimatin laa tanfacu waxaynu u jeednaa ereyga ah haddaba waida almaniya maniyada iminka meesha inoogu sheegan waa mushabbah mushabbahun bihiguna waa maxay sabuc baa mushabbahun bihiya dugaag sabucii mushabbahun bihiga ahaa baa la xadfay mushabbihii maniye ahaa baa la sheegay marka mushabbihu sheegan yahe mushabbahun bihigu xadfan yahayna isticaaradu baa maxay makniyo haddaba mushabbahun bihiga sabucana lawaasimtiisii baa la sheegay oo sabuca maxaa u gaar ah adfaarta cidiyahan ayuu dee sabucu iska leeyahay waida almaniyatu markay geeridu anshabad dhejiso adfaaraha cidiyaheega alfayta waxaad ku ogaanaysaa kulla tamiimatin qardhaas kaste laa tanfacinayna waxba qabanaynin faqad shabaha wuxuu shabahay abi du'ayb almaniyata geeridii buu shabahay bisabuc dugaag buuna ku shabahay bijaamici alikhtiyaal xagga ikhtiyaalka iyo halaaga ka dhexeeya ayuuna ugu shabahay fii kullin mid kaste wastacaara wuxuu caariye qaatay asabuca sabuc buu caariye qaatay lilmaniyati buu u caariye qaatay waxadafahu haddana waa xadfay wa ramasa ilayhi wuxuu ku ishaaray bishayin shay oo min lawaasimihi lawaasimtiisa ah wahwa aladfaar weeyaane calaa ariiqi alisticaarati almakniya alasliya isticaarada makniyada ee asliyada ah wadadeedii lagu yaqaanay oo kale wa qariinatuhaa isticaaradaha qariina wuxuu ku yidhi uma akhada alwahmu wahmigii ayaa gudagalay fii taswiiri almaniyati maniyada iyo geerida inuu ku sawiro bisuurati sabci dugaag sawirkii oo kale fakhtaraca lahaa wuxuu usoo ikhtiraacdo usoo sameeyey mila suurati alafaar cidiyaha suuradoodii oo kale geeridiiyo dee libaax oo afartii lugood loo raantii leh oo cidiyihii buu kolkaa u sameeyey wahmigii baa cidiyihii u sameeyey uma adlaqa calaa suurati suuraddii wuxuu ku idlaaqay allatii taasoo hiya iyadu milu suurati aladfaar cidiyaha suuraddeeda oo kale ahayd lafduladfaar buu ku idlaaqay cidiyihii geerida ku yaalay maxay u agaayeen cidiyaha libaaxa sow maaha ciddiyihii geerida ku yaalay ee laakiin wahmiguuni sameeyey aan hadda jirin ayaa magacii ciddiyihii libaaxa ku yaalay loo soo qaatay halkaana isticaara ayay ku jirta maadan arkayn fa takuunu waxay noqonaysaa lafdatu adfaar isticaaratan takhyiiliyatan bay noqonaysaa lianna almustacaara lahu ka loo soo caariyeystay lafdu adfaari suuratin wahmiyatin suuro wahmiye ah oon jirin ayay noqonaysaa buu ku leeyahay oo tushbihu shabbahaysa suurata aladfaari alxaqiiqiya ciddiyaha xaqiiqda ah suuradooda wa qariinatuhaa waxaa qariino u ah inay adfaartaa tahay isticaara ku jirto idaafatuhaa adfaarta loo idaafeeyey ila almaniyati maniyada damiirkii maniyada ma loo idaafayn wa ida almaniyatu anshabat adfaaraha geerida cidiyadeeda cidiyaheegaa layidhi adfaarta maxaa loo idaafeeyey damiir damiirku yuu unoqonayaa maniyo dee damiirkumuna maniyaba ahayn kolkaa adfaarulmaniya kolkaa tidhaahdo geerida cidiyaheega cidiyahani inay majaas yihiin isticaara ku jirto idaafaynta geerida loo idaafeeya daliilka ugu filan waayo geeridu cidiyaba male dee miyay leedahay wa nadaran markaynu eegno ilaa ana alisticaarata takhyiiliyata isticaarada takhyiiliyadihi qariinatu lmakniya inay tahay fahya haddaba iyadu laazimatun lahaa weligeed ba way laazimtaa oo isticaaro makniye ah haddaad aragto daa'iman takhyiiliya meesha taalla laa tufaariquhaa ma faaruqayso liannahu la isticaarata isticaara meesha ma joogayso biduuni qariinatin qariino liideed isticaarada makniyadii mayna qariina u baahnayn qariinadeediina weligeedba waa takhyiiliya buu ku yidhi waidan haddaba takuunu waxay noqonaysaa anwaacu listicaarati isticaarada anwaacdeedu halaaatun saddex isticaaradu saddex bay ka kooban tahay tasriixiyatun mid tasriixiye ah wa makniyatun iyo mid makniye ah wa takhyiiliyatun iyo mid takhyiiliye ah almabxat alkhaamis mabxadka shanaad mabxadkii aad doonayseen ee wadahayd hor u noogu qoray so kan maaha almabxath alkhaamis mabxadka shanaad fi listicaarati isticaarada ayuu ka hadlayaa biictibaari darafayni labada daraf markaynu ka eegno masaladiisa kaaki weeyaan in kaana almustacaaru lahu shayga mustacaaru lahugee wax loo soo caariyeysanayaa hadduu yahay muxaqaqan mid xaqiiqo ah xisan xiska xaqiiqo ku ah bian yakuuna lafdu lafdigu waa inuu yahay qad nuqila lasoo naqliyay ilaa amrin macluumin amar macluuma yumkinu miduu suurtoobayo an yushaara ilayhi in lagu ishaaro ishaaratan xisiyatan ishaaro xisiya oo muuqatee ka qawlika odhaahdaadaba weeyaan ra'aytu baxran yucda bad wax bixinaysa ayaan arkay ra'aytu baxran yucdi bad wax bixinaysa ayaan arkay iminka baxriga saw maxaynu uga jeednaa nin deeqsiya saw maaha dee mustacaarulahu waa nin deeqsiya miyuuna maxsuus ahayn ishu mayna kuu qabanaynin ishaare xisiyaa maadan ku fiiqi karaynin isticaarada kolkaas oo kale magac bay yeelanaysaa aw kaana almustacaaru lahu ama mustacaaru lahu gaaba ah muxaqaqan caqlan lama arki kare caqligu xaqiiqo ku yahay bian yumkina waa inuu suurtogel yahay an yunasa calayhi in la caddeeyo wayushaara ilayhi la ishaaro ishaaratan caqliyatin ishaaro caqligu garanayo ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisaba weeyaan ihdinaa ilaahaw nagu hanuuni asiraada jidka almustaqiima ee toosan siraadku wuxuu ahaa dariiqan weyn ee la maro ee cad een cidno ka lumaynin ayaa siraad la yidhaahdaa muxuuna uga jeedaa iminka siraadka diinta islaamku uga jeeda oo diinta maynu aragnay salaadoo wadaweyin amiyaynu aragnay salaadii oo wadaweyn oo dadku marayaana oon cidno cid ku xidhiidhiyeynin dee dariiq waa la odhan jiray iminkana dariiqa qawaaciddii diinta looga jeedaa isticaarada halkaa ku jirtaa waa maxay qawaacidda diinta ayaa mustacaaru lahu ah dee waa shay max- muxaqaq ah xaqiiq jirta weeyaan qawaacidda diintu oo caqligaa wada garanaya haddii qawaaciddii diinta indhuhu ayna ku qabanaynin caqligii baa kuu garanaya falisticaaratu isticaaradu labada jeerba ka qowlihi tacaala ihdina siraada almustaqiim ay diina alxaqa diinta xaqa ilaahu nagu hanuuni falisticaaratu isticaaradu taxqiiqiyatu labadaa jeer maxaa isticaarada la odhanayaa marka mustacaaru lahugu muxaqaq uu yahay xisiga iyo caqliga midkuu doono muxaqaq ha ku ahaadee isticaaradu waa maxay waa taxqiiqiyo wain lam yakun ilmustacaaru lahu mustacaaru lahugu hadduuna ahayn muxaqaqan muxaqaq laa xisan walaa caqlan xiskiiyo caqliga toona hadduuna muxaqaq ku ahayn falisticaaratu takhyiiliyatun isticaaradu waa takhyiiliyo wadalika kaasi kal adfaarba weeyaan oo fii qowlika ha- hadalkaaga ku jira anshabat ilmaniyatu adfaaraha ereygan adfaar ah isticaara ku jirta saw maaha adfaar yaa laga soo caariyey ilaa yaa laga soo caariyeysay mustacaaru minhugu waa maxay adfaarta libaaxa saw maaha mustacaaru lahuguna waa maxay adfaarta maniyada saw maaha adfaarta maniyada muxaqaq miyaa xiska maya ma muxaqaq waa caqliga waa maya midna muxaqaq kuma ah waaba wahmiye eh ko hadday wahmiye tahay isticaarada ma taxqiiqiyaynu odhanaynaa may takhyiiliyaynu odhanaynaa falisticaaratu takhyiiliya wadalika kaladfaar oo fii qowlika ku jirta anshabat ilmaniyatu maniyadii way dhejisay adfaaraha codiyaheega bifulaan fainahu lamaa shubihat ilmaniyatu maniyada marka la shabahay bisabc markii lagu shabahay ay akhadat ilquwatu quwadii guda gashay almufakiratu ee mufakirada ahayd tatakhayal inay samaysato lilmaniyati geerida inay u samayso suuratan suuro oo shabihatan shabahaysa biladfaari cidiyaha fashubihat suuratu suuradii waxaa lagu shabahay almutakhayalatu ee la- la samaystay bisuurati almuxaqaqa wasuciira waxaa la caariyeystay laf- lafdu aladfaar lafdiga adfaaraa la caariyeystay min suurati almuxaqaqa ayaa laga caariyeystay ila suurati almutakhayila ayaa loo caariyeystay calaa ariiqi alisticaarati takhyiiliya isticaarada takhyiiliyada dariiqeegu siduu ahaaba wasumiya takhyiiliyatan baa lagu magacaabay lianna ihbaata aladfaari adfaartan loo sugayo lilmushabahi mushabaha khayala it- khayala wuxuu ku moodsiinaya ihbaatkaasi itixaadahu mushabahu inuu la midoobay maca almushabahi bihi markaynu geerida cidiya u sheegno u sheegidda geerida aynu cidiyaha u sheegnay waxay dadka moodsiinaysaa maxay inay geeriduba libaaxa ka mid tahay libaaxun baa cidiye wax uu wax ku cuno lahaaye markaynu geeriduna cidiye leedahay nidhaa waxaad ku dartayba qaybtii arka takhyiil weeya noocaasa وxiinaidina تkyiiliya laa tufaariqu ma faaruqayso almakniyata makniyada لأnnaha iyadu qariinatuha waaba qariinadeedii wala isticaarata isticaara ma joog ma jirto biduuni qariinatin qariina liideed kamaa sabaqa sidaan horay usoo cadeeyey hada alamru hada إidaa kaana markuu yahay laazimu lmushabahi bih markuu mushabahu bihigu laazimkiisu uu yahay fi lmakniyati waaxidan laazimu lmushabahi bihigu hadduu waaxid yahay weeyaan laazimu lmushabahu bihiga maad garanaysaa isticaarada takhyiiliyadii mayna laazimu lmushabahu bihi ahayn mushabahu bihiga lawaasimtiisa mayna ahayn adfaartu mayna lawaasimtii mushabahumbiiga ahayn waa markuu waaxid yahay buu ku leeyahay ama idaa kaanat ilawaasimu hadday tahay mutacadidatan fayakunu wuxuu noqonayaa kolkaa aqwaaha ka ugu xooga badan luzuuman xagga luzuumka qariinatan lahaa ka ugu xooga badani qariinuu noqonaya wamaa cadaahu waxaa ka soo hadhayna tarshiixun tarshiix iyo wataqwiyatun lahaa xoojin buu u yahay kamaa sayatii sida soo socota kitaabka samarqandiyada cibaaradii u dambeysay mayna wamaa cadaahu tarshiix ahayn dee cibaaradii halka aan ku sharaxnay ba halkan taalle eh waxba halkan sharax inoogama baahno xataa tusaalayowgeed sharax inoogama baahna ma fahantay xalla wax far- sharaxay halkaas inooga baahan yihiin ma jiraan baan filaya isticaaradu waa iska basiid waayo waxaad soo barateen samarqandigii baad soo aragteen nin kastoo samarqandigii soo arkay xalla waxay tani ku dhibac ay ku leedahay toona ma jiro mabxath saadis mabxadkaa saadiska miyaan ku darsanaa almabxathu saadis mabxadka saadiska ah fi listicaarati isticaaradiibuu ka hadlaya biictibaari lafdi lmustacaar lafdiga la caariyeysanayo markaynu eegno asliyo tabiciyo maynaan uqaybin jirin asliyo iyo tabiciyo labadaas aynu uqaybinayni idaa kaana lafdu lafdigu kolkuu yahay almustacaaru ee la caariyeysanayaa isman jaamidan ismi jaamida lidaatin oo lidaatin daata u ahaatay ismi jaamidoo daata welibana kutusinaya kalbedri oo kaleba weeyaane ida istuciira marka la caariyeysto liljamiilna loo caariyeysto wax qurux badan aw isman jaamidan ama ismi jaamida kolkuu yahoo limacnan lidaatin bu ahaa ka hore soo maahayn limacnan u ahaaday kalqatlu dilba weeyaane ida istuciira lidarbi shadiid garaaca daran marka loo caariyeysto sumiyat alisticaaratu isticaarada waxaa la yidhaha labada jeer ba asliyatan isticaaradu waa asliyo waa markuu lafdiga la caariyeysanayaa yahay ismi jaamida oo daata kutusinaya ama ismi jaamida oo macno kutusinaya waa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa kitaabunkani waa kitaab anzalnaahu aanu soo dejinnay ilayka adigaanu kuu soo dejinnay litukhrija annaasa dadka si aad uga saarto min adulumaati madowyada ila nuurina aad ugu saarto min adulumaat waa maxay waxa weeyaan xumaanta iyo dulmiga iyo fi- waxaasaa dulumaad madowga ishu qabanayeen maaha waa kufrigii min adulumaat si aad kufriga uga saarto ila nuuri islaamkana aad ugu saarto haddaba iminka ereyga la caariyeyste mustacaarka isagoo ereygan dulumaada maaha dulumaad miyuuna ahayn ismi jaamida waa ismi jaamida de ismigan jaamidkiihi miyuuna macno kutusinaynin dulmiga waa macno eh nuurna muuna ismi jaamida ahayn muuna isna macno kutusinaynin labadooduba waa ismi jaamid oo macno kutusinaya sidaa darteed waxaynu odhanaynaa isticaarada halkaa taala waa maxay waa ist waa isticaara asliya wa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kaleba weeyaan isticaarada iyadoo tasriixiya ayay haddana asliye noqotay makniyadii buu doonayaa iminkana inuu inoo sheego wa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kale weeyaan wakfid lahumaa hoos ugu dhig janaaxa dulli garabka dabacsanaanta iyo naxariista tusinaya oo min araxma naxariis xaggiisa ka ahaaday haddaba janaaxa dulli iminka isticaaradu halkay ku jirtaa ereyga adulli ama ereyga janaaxa kaa doonto geli adulli bay ku jirtaa ama ereyga janaaxa laftarkiisay ku jirtaa janaax ayay isticaara ku jirtaa waayo ereygaa haddaba isticaarada ku jirtaa lafdigii mustacaarka ahaa janaax buu noqday waana makniyo qariinaduna dulliga loo idaafeeyey weeyaan isticaarada makniyada ah ee janaaxa ku jirta lafdigaa mustacaarkiihi waa ismi jaamida oo kutusinaya daato daato kutusinaya macno ma odhanaysid haddii aad janaax kolkaa isticaare ka dhigtid daato kutusinaya haddaad dulliga isticaare ka dhigtidna oo janaaxa qariino uga dhigtid hadda la soco isticaarada makniyada laba isticaara ku bannaan soo maynaan odhan jirin haddaad dulliga isticaare ka dhigtid oo janaaxna qariinadiisa ka dhigtid kolkaa isticaaradaasi waxay noqonaysaa maxay asliya uun laakiin ismiga mustacaarkiihi daata kuma tusine dulli ihiye macnuu ku tusiyey dulli macnuu ku tusiyey janaaxna daatu ku tusiyey iska ilaali waa isticaare asliye ah labadooduba laakiin makniyay ka yimaadeen tii hore ee dulumaad iyo ila nuurna isticaare asliye ah laakiin xaggay ka yimaadeen tasriixiyay ka yimaadeen wasumiyad asliyatan baa lagu magacaabay waa licadami binaa'iha waxayna ku dhisnayn calaa tashbiihin tashbiih taabicin taabica litashbiihin aakhara tashbiih kale taabicu ah muctabarin awalan oo marka hore la eegayo isticaarada waxaa asliye loo yidhi waxayna ku dul dhisnayn ayna daba joogin isticaar tashbiih kaloo ka horreeyey iyadanunba isticaaranimadii tashbiihba ku tureersamay saasaa asliye loo yidhaha laakiin tabiciyada isticaarada tabiciyada isticaaro ka horraysa ayay daba taagantay iyo tashbiih ka horreeya iyadu kaasay taabicu tahay kolkaa ad ma fahamtay wasumiyad asliyatan baa lagu magacaabay waa licadami binaa'iha waxayna ku dhisnayn calaa tashbiihin tashbiih taabicin taabicu ah litashbiihin aakhare tashbiih kale muctabarin awalan oo marka hore la cibraynayo waidaa kaana lafdu lmustacaar lafdiga la caadiyeysinaya hadduu yahay ficlan ficil hadduu yahay aw isma ficlin ama ismu ficil uu yahay aw isman mushtaqan ama ismi mushtaqa uu yahay aw xarfan ama xarafba uu yahay aw isman mubhaman ama ismi mubhama uu yahay falisticaaratu isticaaradaasi tabiciyatun tabiciye weeyaan halkaa uu tasriixiyey inaga yidhi halkaa uu tasriixiyey inaga yidhi kitaabkeenna samarqandigaa dib ugu noqo falisticaaratu isticaaradu tabiciyatun weeyaan isticaarada muhimaddu inagu tabiciya asliyaynu doonayne waxbaynu makniye inoogu kala qaydaha eegin iyo iyo iyo tasriixiyo tabiciya isticaarada la odhanaya waidaa kaana lafdu lmustacaar lafdiga mustacaarkii markuu yahay isman mushtaqan aw isman mubhaman ama ismi mubhama duuna baaqi anwaaci tabiciya tabiciyada anwaacdeedii baaqiga ahayd liidiisa almutaqadimata ayna soo hormartay falisticaaratu tabiciyatun makniya ha wuu u qastay kolkaa tasriixiyadoo waxaan moodi intaa inuuna ka daba keenayni tasriixiyadii hore waa sax makniyadiina waa intan makniyay ku noqonaysaa buu ku yidhi ma iminkana waan ogahay intan dambe hadduuna ka daba keenin hadalkii hore aan ku haysanay oo tasriixiyo tabiciyaba way noqon karaan intan dambu laakiin makniyada kuugu caddeeyey وسميت تبعية بالغو مقعابي لأن جريانها درير سيقيق في المشتق أي كدر أرسانيسية والحروف تابع وحو تابعوه لجريانها درير سيقيق أولا مركه رأي كدر أرسانيسية في الجواميد جواميد إيه في كليات معنى الحروف معاني الحروف حروف معاني ذي كليات كيقا كليات معاني الحروف يعني وحو جيدا أنها سميت والغو مقعابي تبعية لتبعيتها راعديدا لاستعارة أخرى استعارة كلا أي راعيسو لأنها أيض في المشتقات مشتقادة تابعة وحي راعسة للمسادر وفي معنى الحروف إن تابع وحي راعسة لمتعلق معانيها معاني ذو وحي كتعلقيس إذ معاني الحروف حروف معاني ذو جزئية ويان لا تتصور لمن صوريسن كرو الاستعارة استعارة في هذا إحدى كجرته إلا بواسطة كلي شيء كلية واسطة ذي مويان مستقل بالمفهومية وفهم كلا استقلالية ليتأتى سيئ أسر تودو كونها أهانت إذا مشبها أي نقطة إيو مشبها بها أو محكوما عليها إيو وبها mid dusheeda wax lagu xukumayo mid la xukumayo naxu rakiba fulanun fulaan ayaa fuulay katifay caziim hariimahi hariimihi ninkii hariimkiisa ahaa buu ku leeyahay labadiisa garab hariimkiisa waa ninkii daynka uu ku lahaa halkaa hariim buu idin yidhi soo maahayn ay laazamahu wuu laazimay mulaasamatan shadiidatan si adag ama daran ayuu u laazimay kolkaas saas oo kaleba weeyaan tusaalahaas ugu soo qaado rakiba fulanun katifay hariimihi kolkaynu nidhaahno isticaaro tabiciyaa meesha taala rakiba fulanun استعارadaas hadda xar xuruf maaha afcaal bay ku dureersantay fakiba fulanun katifay hariimihi hebel wuxuu saaran yahay ninkii daynka uu ku lahaa unbuu labada garab ka saaran yahay ninkaasi labada garab unbuu iga saaran yahay odhanaysaa maxaan ka haystaa labada garab ayuu ka saaran ma u malaynaysaa inuu labada garab kaga fadhiyo waa maya sow maaha haddaba isticaara meesha taal tabiciya bal kayfiyatulijrihiga aan eegno inkastoo on kitaabkii yaraas merqandiga markasta dib idinku celinayo baab isticaaraba haddaynu soo gallay waxa weeyaan rakiba ma arkaysaa isticaara ku jirta oo rakibada waxaa looga jeedaa laazama looga jeedaa rakiba fulanun ay laazama fulanun fulan wuxuu laazimay katifay hariimihi laazama unbaa looga jeedaa rakibadan adarkaysi ma fahamtay in laazama looga jeedo haddaba sababta isticaarada keensatay waxa mushabaha ah aad haddaba eeg mulaazamada ayaa mushabaha mulaasamadu mayna master ahayn mayna asliye ahayn mulaazamo waxa mushabahun bihiya rukuub rukuubna muna isna ahayn master muna ismi jaamid ahayn labadooduba labadaa markii la isku shabahay ayaa mulaazamadii mushabaha ahayd la xadfay rukuubkii mushabahumbiyiga ahaa baa la qaatay rukuubkiiyo maxay looga jeedo mulaazamo haddaba rukuubkii macnihii mulaazamo looga jeeday ayaa laga ishtiqaaqday rakiba oo maxay looga jeedo laazama rakibadan haddaba laazamo looga jeedaa waxay daba taagan tahay masaadirtii dee laisku jawaamidii ismigii jaamidka ahay laisku tashbiihiyey isticaaradii ku jirtay taas ayay daba taagan tahay wa ka qawlihi tacaala hadday xuruufta xaggeega tahayna ilaahay qowlkiisaba weeyaan ulaa'ika kuwaasi calaa hudan hanuun ayay ku dul sugan yihiin oo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaaday iminka calaadaasi weeyaan calaadu maxay tusin jirtay isticlo sow maahayn xisiya sow isticlo maahayn calaadu waxay tusiso ulaa'ika calaa hudan kolkaynu nidhaahno waa isticle ayay calaadu ku tusinaysaa haddaba ulaaika calaa hudan kolkaynu nidhaa miyaadna arkaysin iminka nin gaadiid fuushan hanuun la yidhaah bal hadda eega isoo eega wax gaadiid hanuuna miyaad igu dul arkaysiin oon saaranahay waayo waa muslimiinta adduunka markay joogaan calaa hudan baa la yidhi gaadiidkooga hanuuna waxay saaran yihiin ayaa hanuuna kolkaa iminka dee ma arkaysid waxaan saaranahay oo hanuun ama arkaysid hanuunan dul fadhiyo ima arkaysid haddaba calaada waxay keensataa maxay tamakun bay keensataa tamakun kolkaa calaadani waa juz-iye kuliyaadda ayaa laisku isticlihii baa laisku isticliyowgii kuliyaadka ahaa ayaa laisku tashbiihiya oo calaadu isticle kuma tusinayso sidaba calaadu maxay ku tusisaa ma isticlaad moodaysaa inay ku tusiso isticle kuma tusiso calaadu waayo isticle hadday ku tusiso ismi bay noqon lahayde isticluhu waa macne kuliya ah waa kuliyi isticluhu isticlaha waxaa ku tusiyaa waa ereygan isticle ee ismigan ku hadlayo ereygan isticle ah ayaa isticle sarraynta ku tusiya haddaba calaadu maxay ku tusisaa kolkay isticle ku tusin weyday isticlaha qayb juz-iyi ah oo ka tirsan ayay calaada ku tusisaa maxaynu nidhi qayb juz-iyi ah oo isticlaha ka tirsan ayay ku tusisaa xaraf oo dhan baa macnihiisu noocaaya haddaba culimadu kolkay leeyihiin calaa isticlay tusisaa waa tasaamux tasaamux weeyaan iska ilaaliya iminka hadalkeennii hore waxaa laga yaabaa inaad ka heshiin calaa baa isticlo tusisaan oo idin leh kolkaa calaada waa isticlay tusisaa waa tasaamuxi xaqiiqa ahaan calaadu isticle ma tusiso fiidu derfiye ma tusiso waayo derfiye yaa tusiya waxa darafka derfiyada la yidhaha dee ereygan ku hadlaya derfiyada ismigaa tusiya mintu ibtide ma tusiso oo ibtidaha yaa tusiya ereygan ibtide en ku hadlaya tusinaya haddaba mintu maxay tusisaa dee ibtide juz-iya fiidu maxay tusisaa derfiye juz-iya calaadu maxay tusisaa isticlo juz-iya وهكذا أولئك كواسي على هدى هنون أي كدل سجنيهن ومن ربهم ربي قد كأهاضي أي تمكنوا وحي مكان سدين من الحصول حصلت على الهداية تامة أي حصليان ونحن أذقت وحن دنسيي لباس الموت جيريدا دركيجي واستعارة مكنية هذه ما أركيسا أذقته لباس الموت أذق أذقت وحن دنسيي وين سوماهين بمعنى ألبسه لباس الموت وين فضركتا التشبيهات الأول كل تبعية تب... تنبيهات بندونية عفوا تشبيهات ما تنبيهات كل تبعية تبعية كست قرينتها قرينة مكنية ويان تبعية كست قرينة ذو وامحي ومكنية كل حاجة مكنية ذا نواد ايقي كرتا حاجة تبعية لماذا نواد ايقي كرتا الثاني إذا أجريت الاستعارة استعارة هداد دوريريسيد في واحد في واحدة منهما لبدا متكد هداد مكنية دا ايكتيد مكنية نيما كدوريريسيد أما التبعية دا ايكتيد تبعية نيما كدوريريسيد امتنع waxa mamnuuc waxa mamnuuc noqonaya ijraa'uha in lagu dureeriyo filuqraata kale soomaynaan oran tabiciyo kasta qarinadeedu waa makniyo haddaba ama makniyo ahaan baad u eegi oo tabiciyadii baad iloobi ama tabiciye ahaan baad u eegi oo makniyadii baad iloobi miyaad ifahantay laakiin mar qura labadaba isma raacinaysid ثالث تقسيم الاستعارة استعارة إن لقيبية إلى أسلية وتبعية لا قيبية عام في كل متك استعام بؤيه ومن الاستعارة التسريحية والمكنية cibaaradan yar maad arkaysaa sharaxaa yar in isticaarada asliya tabiciye loo qaybeeya muxuu caam u yahay buu yidhi fii kullin min alisticaarati tasriixiya walmakniya cibaaradii yarayd ee halkaa ku qornaydan diidayey sababta aan u diidanaa weeyaan cibaaradii maad garanaysaan aad hadeenta uu isku kaayo raaciyey maxaa idiin qornaa cibaaradii israacintiisa ahayd إذا كان اللفظ المستعار فعلا أو اسم فعلا أو اسما مشتقا أو حرفا أو اسما مبهما فالاستعارة تسريحية تبعية سمعي وقور من مكنية نقن تبعية ولن لقود أيانا ندوري وكا هل كان ضمبيق وفقين ما أركيسا هل كان ضمبيق وعام لكن سببتا هل كان تسريحية ويري عذر دار بيلا هذا يكون هدو حقا ضمبيق ضبا كاني فالاستعارة تبعية مكنية تكون هدو صدر كي كدن بي صدرها كدن بي وكاني عذر دار بيلا هذا خلط وحبكا ديقي مينو كصدحات تقسيم الاستعارة إلى أسلية متبعية عام في كل من الاستعارة التسريحية والمكنية عام بوياه أو متك استعبا أسلية نوي نقني تبعية نوي نقني متك استعبا محي نقني سابين النري تسريحية تبعية متك استعبا وي نقني سا لكن هو فهم إن متك لي أوني تهي المبحث أصابع مبحث كتضباط ولا ينكه هذا الله يسقنا ومبحث كي تضباط في تقسيم الاستعارة استعارة قيبين تيدا المصرحة مصرحة باعتبار الضرفين مركين لبضا الضرف كأجنو إلى عناية إلى عنادية ووفاقية انت يربين الله دارنا كتاب كي سمرقندي انت يربين الله دارنا مقرين سمرقندي عنادية ووفاقية سوماها لكن استغنى واحد كصابرتين جوهر المكنون كي باينو قري نحسسنتين استعارة عنادية ووفاقية استغنى كو شرحية فالعنادية عنادية دو هي التي تويان لا يمكن أن سورتقل أهين اجتماع طرفيها لبذي ذا طرفين كوكلمان في شيء واحد شيء كلية لتنافيهما إيغو يسنفين يأوذو لبذا طرف مركي شيء كلية كوذو كل موايان أيا لي رهلواء عنادية ويسكسو هرشيدا والوفاقية وفاقية هي التي تويان يمكن أن سورتقل كيهي اجتماع طرفيها لبذي ذا طرفين كو اجتماعان في شيء واحد شيء كلية لعدم تنافي تنافي أنكجر آوذد haday labada daraf meel iskugu imanayaanna waa sax haddayna iskugu imanayn oo waa wufaaqiyo haddayna iskugu imanayninna waa cinaadiyo miyaad fahanteen bal tusaalahaas ii caddaynaya ee kada mihaaluhumaa qawluhu tacaala ilaahay qowlkiisaba weeyaan awaman kaana maytan ninka ahaaday meyd buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala meydkan maxaa looga jeedaa waa isticaare ninka baadi saw maaha awaman kaana maytan ninka lunsan ee meyd ahaa baadi ahaa oo fa axyaynaahu anu soo hanuuninay oo hee fa axyaynaahu aanu soo hanuuninay haddaba iminka tusaalaynu uga baahannahay dalaalkii maxaa lagu tashbiihiyey dalaal baa mushabbaha sow maaha mushabbahunbihigiisuna waa mawd sow maaha meyd baa mushabbahunbihigiisiya mawdkii baa mushabbahunbihiya sow maahayn haddaba dalaalka iyo mawdka jaabici baa ka dhexeeya oo midina intifaac ma le oo nafci ma le saasaa ma ahayn suurtagal miyaa inay meel qura ku wada kulmaan inaad aragtid wax shay keliya oo baadina ku jira mawdna ku sifaysan miyaad arki kartaa may maxaa sababay ruuxu kol hadduu gaalba ha ahaadee uu geeriyoodu mawd ku sifoobo baadinimadii baa ka hadhaysa oo intu ruuxu la odhanayo uu baadi buu yahay waa in markuu nool yahay takliiftu saaran tahay mayna saa ahayn laakiin mar qura mawd iyo baadinimo ma wada qaadan karo halkaa isticaara ku jirta ma arkaysaa fa axyaynaahuda dambana isticaara ku jirta oo waa maxay eeg hidaayadii oo hanuun ah ayaa mushabbaha ixyihii oo noolayn ah ayaa mushabbahun bihiya hidaayadii hanuuninta ahayd ayaa la xadfay mushabbaha ahayd ixyihii noolaynta habana la sheegay isticaaro tabiciya weeyaan xataa dee ficil bay gashay shay keliya mayna ku dureersanaynin labada daraf maadan helayn shay keliya oo hidaaye ku sifooba oo wax hanuuniya ixyana ku sifoobay oo wax nooleeya muna ilaahay ba ahayn ilaahay muuna ummadda hanuunin una hidaayadii ku sifaysnayn miyuuna haddana ixyo ku sifaysnayn un wuxuu doono haddana noolaynin may labadii daraf ma shay keliya ku wada kulmin way ku wada kulmeen kolkaa isticaaradu markay meel ku- labada daraf ku kulmayaan waa wifaaqiyo markayna ku kulmayninna waa cinaadiyo misaaluhumaa misaalkoogu qawluhu tacaala ilaahay qowlkiisa weeyaan awa manka kaana ahaaday meytan meyd oo faaxiynaahu awa manka kaana ahaaday meytan baadi oo faaxiynaahu aanu soo islaaminay ay daalan buu ahaaday oo fahadaynaahu waanu hanuuninay fa fiihi hadihi alaayati waxaa ku sugan isticaarataani laba isticaaro aluulaa ta ugu horaysaa fii qowlihi bay ku jirtaa mayitan shabaha shabaha dalaala dalaalkii ayuu ilaahay shabahay baadidii bilmowd buuna ku shabahay bijaamici taratubi nafyi lintifaac intifaaca anfintiisa ayaa ka dhalanaya fii kullin mid kaste wastuciira almowtu mowt baa la caariyeystay lidalaal baa loo caariyeystay washtuqa min almowt waxaa lagaa ishtiqaaqday oo bimacna dalaal ah mayitan baa laga ishtiqaaqday oo bimacnaa daalan ah wahya cinaadiyatun weeyaan liannahu laa yumkin waxaan suurtagal ahayn ijtimaacu almowti wadalaal fii shayin waaxidin shay keliya inay iskugu yimaadiin geeri iyo baadi shay keliya oo geerina ku sifaysan oo ge- mawd meyid ah haddana baadiya ayaan suurtagal ahayn in la helo waa cinaadiya haddaba wahaaniyatu haaniyadu isticaaratu lixyaa ixyihii baa la caariyeystay noolaynta ahaa lilhidaayati hanuunin baana loo caariyeystay wahya wifaaqiyatin waa wifaaqiyo waa liimkaani ijtimaaci lixyaa ixyaha ayaa la kulmi kara oo suurtagal ah iyo lhidaayati fi illahi tacaala subxaanahu wa tacaala ilahay bay ku kulmayaan labaduba uma alcinaaya uma alcinaadiyatu isticaarada cinaadiyadiihi qad takuun waxay noqon kartaa tamliixiyatan bay noqon kartaa tamli- tamliixiyo ay ilmaqsuudu minha waxaa looga jeedaa atamliixu wadaraafa tamliixiyada ma taqaanaa waa xayeysiis isticaarada oo maqsuudka koowaadba xayeysiis inuu yahay macno kaloo looga jeedaaba ma jirin waxun baa lagu yar qurxinaya iyo lagu xayeysiinaya adraafa waqad takuunu waxaa kalay noqon kartaa tahakumiya jees jees isticaaradaasi waxaa kalay noqonaysaa jees jees hadda waa cinaadiyadii ma garanaysa ti aan kulmi labada daraf ayna kulmi karaynin malaha loogama jeedo iyada ta- tan dambe loogama jeedo dee daraafiya xayeysiise tahakum baa looga jeeda ay ilmaqsuudu minha atahakum walistihzaa waa bi an yustacmala lafdu lafdi baa la adeegsani fii bidi macnaha macnihiisa waxaan ahayn baa loo adeegsanaya jeesjeeska naxw raaytu ara- ra'aytu asadan libaax baan maanta arkay libaax ayaan maanta arkay yaad uga jeedaa libaaxan nin fulaya haddaba nin fulaya kolkaad libaax leedahay waxaa suurtagala xayeysiin inay tahay oo fulayga haddaad dee ummadda u xayeysiinaysid oo ummadda aad kusoo dhex daris leedahay oo nin ka dhig dee t- libaax waad ku tashbiihin kartaa oo xayeysiin haddii aad is leedahay jees jeesna ninka markaad dilaysid ummaddii oo dhan baa wada arkaysa nin weyn oo hee dee bannaan caduun ordaya oo baqaya oon seexan karaynin ummaddii iminka kula arkaysay ficilkan ayaad ku odhanaysaa arkaa ordaya ma arkaysaa waad odhan wallahi waa libaax geesi kolkaa waa maxay waa jees jees bay ka tahay kolkaa eeg e, tusaale keliya ayaa ayaa xayeysiisna noqon kara jees jees iyo istih- istihzaana noqon kara kolba ninka ku hadlaya maqsuudkiisa ayuuna ayuuna ayaana loo eegaya ra'aytu azadan turiidu waxaad uga jeedaa jabaanan fulay qaasidan waxaad uga qasadsan tahay atalmiix wadaraafa aw tahakum waa tusaalihii keliya haya ma arkaysaa iyo wasukhriya wahumaa iyagu allataani kuwa weeyaan nuzila fiihimaa la dejiyey atadaad baa la dejiyey mansilata tanaasub iska soo horjeedka ay iska soo horjeedaan baa munaasabo laga dhigay oo munaasabadan uu leeyahay maad ga- fahmaysaa mansilata ta- mansi- mansilata tadaad- ta- tanaasubka maad garanaysaa isticaarada miyaan loo baahnayn mushabih iyo mushabahumbiyigu inay meel iska shabahaan fulaygi iyo geesigu xaggay iska shabaheen tadaadigii iyo isku didkii ay ahaayeen ayaa la dhigay mansilata tanaasub inay munaasabo isku leeyihiin oo kale waad fahantaan umalaynaya naxw fabasharhum fabashirhum ugu bishaaree bicadaabin aliimin bishaaradu maxay ahayd wixii farxad leh sow maaha wixii farxad leh ayaa bishaare lo odhan jiray sow maahayn Imi- fabashirhum u bishaare waa lagu jees jeesaya jees jees bishaara meesha ma taalle waa lagu jees jeesaya bicadaabin aliim baa laga dambeysay usucirat albishaaratu waa la caariyeystay alatii taasoo hiya alkhabaru saar warka farxadda le bay ahayde lilindaar digiddii baa loo caariyeystay alladii kaasoo huwa isagu diduhu warka warka naxdinta le ah biidkhaali lindaari indaarkii baa la geliyey fii jinsi lbishaarati bishaarada jinsigeega calaa tahbiili tahakum si jees jeesuu ku jiro iyo walistihzaa welibana istihza istihzaa iyo jees jees aawadii ayaa sidaa loo geliyay buu ku leeyahay insha allah maanta halkaa inoogu joogo